bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duurfayle dhugunsadayaal ha ka dhowaada warkada hurnimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo qodobaduuna siinkahayna weliba ayu shalayina wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed oo kulan luweelatii hay-ada ku howlgalayaan maamulka koonfur galbeed koronka howkakooya qiimaha bajaajta la karhow ee magaalada baydhabo maamulka iskuulka kaafiye oo codsi indiri mas-uuliyiinta maamul goboleedka koonfur galbeed ra-iisul wasaare roobleh oo mbahi dalka kenya wasiirka caafimaadka eena dalka oo ku warbixiyday xaaladiinka dambeysa ee covid nteen ee dalka puntland oo shaaciday xilligaiyo qobadaas ah doorashada aqalka sara mas-uuliyiin ku tirsan dowladda federaalk oo ku mid nagada waayey musharaxiinta puntland roob xookun oo kooqowadii magaalada hargeysa iyo khasaaro ku dhaladay meydka muwaadin soomaaliyeed oo lagu helay xeebka taala dalka koonfur afrika akhbaaraadka binaanka qodobkan warkaana siinkahayna weliba uu snagday ruushka oo kabaaqdii qaabkabaaqati ama ero qaabdhismeed cusub ee kabaaqdii ero qaabdhismeed cusub ee qaramada midoobey dhiniga la dagaalanka dembiyada ee badaha waayahay mar kale duhur fayle dhugunsadayaal waa duhurnimo talaadee taarikhdan iyo ka-idanta tobanka bila siyeedaad lamaduki labaati kow tantaas waliba ayo hayana qodobada warka duhurnimaana siinkahay inisdaari ayoogi oo faahfaahsan wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan luweelata hay-ado ku howlgalow maamulkan koonfur galbeed soomaaliya kulankan oo maalinti la maadgaliya weliba hormuud ku hayay wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed oo kulanku ku qeybgelidii maamulka gobolka bakool isuduwayaalka wasaaradaha caafimaadka gobolada bakool iyo baay iyo shabeellada hoose kulankan oo maalinti la maad daacdo badan qaadaya weliba warbixino la xiriira warqobadka hay-adaha iyo muhiimada gobolka iyo inlayin degnaanshajoole ku dhegeysaday hay-adaha shirka la kaczuumi cabdiqaadir maxamed xasan madaxa mashruuca r c r r f ee wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed yaa sheegay inay wasaarad ahaan iyo ka faraxsan yiin in hay-adaha walqobod iyo haka bandhigan iyo maamulka iyo goobjoogayay gudoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka samafalka gobolka bakool cumar daawuud khaliif iyo weliba yoonong mahadnagana shir heer gobol ee inay xudur laku qabado welibana hay-adaha kala dardaarameen iniyo si dhab iyo unwidaan waxyaabaha iyo ha bandhigan gebagabadii shirkaya waliba uu sahiray wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed soomaaliya cismaan cabdi muuse oo mahadnagay hay-adaha walqobod iyo yohabandhigan dhiniga kaleeda koronkoow ya ku kooyi qiimaha bajaajta la karhow ee magaalada baydhabo bajaajtia waliba ayay ku mid ataa waxyaabaha sida maalinlaha ayoon isticmaalayaen shacabka ku nool magaalada baydhabo maalmooyinka dambeeya waliba la dareemay koronkow ka kooyi qiimaha la karhow bajaajta koronka howka kakooyi qiimaha la karaho bajaajti waliba lansababeeyaa inuu seeyi koronka howka kooyi dhinigi iyo shidaalka kaasaytio laku dareemay suuqyada shidaalka ee magaalada baydhabo qaar ku mid ee daraawalada bajaajto raadiyo baydhabo aan waramiya waliba ayo sheegana koronka howka kakooyi qiimaha shidaalka daraadiya iyoona ka qasabti danta iniyo kordhiyeen qiimaha la karaho bajaajta isbedelada kukooyi may kumid aniw shidaalkani qaaliyoba shidaalka qaalini nagadi marka dadkii shaqaada meelera rakaabki mootar rahayn iyoona shan kuwan baradeena shanta kun diidanyiina todoba kuwan kuweldhana unin todoba kuwan lama kuwan ka darsani qiimaha canshuurta sayd nagati canshuurta iyo dadkii shidaalka gadaayini walaagiya koronkahena marka marka saasaa aawdee koronkaha shidaalkan qiimaha bajaadlaga faylata todoba todoba ku qaadaayna hati walba kooy ka sii darana galaayta nusnusku weela shidaalkan halal doolara ka qaadaayna koowtii labaatanahay shanalaga daray shidaalka ku kooyno isbedelay todoba kun aroo qiimaha new wal dhiibeen walna murungley afaryoona sadiido shanto dhiibeeno hoogley lagugu qaadaay me wal oo hata lang raalligiya dhiibaay makajar ilaa yoota ku baradaayaan dartiyo
mid ku mid a dadka isticmaalow bajaajti awsiinan inijaynin sheegay inay arintun yeeta isbeddel waanuus markii hore ka raha jari bajaajta shan kun meelaha tuusa ka raahay todoba kun oo shilin soomaaliya saaxow qiimigii bajaajkii arda isbedelay eedidan isbedelay maadaama dadkiina arda bajaajlayaashii shidaalkii qaalilan kuweelay saas daraadee hordhaan shan kun ka raha jarnay hata madunsaas daraadee hata maylu kuwelay tadawkun waana hata caadi hata tadawkun hata ardi karaahayna bajaaj haa mar kasta walba een horunjeedii hanagadba tadawkun waada xaafad alal xaafadaada fadaas tadawkuhan karaahas bajaajka wallaahi horta dhallinyaradana macnaha shaqa abuuran eta maadaama lanka biniaadankana macnaha ee us- idu ku tabaabo aan harade idumada usugutaba ilan nolol maalmeediis may saaranta ilan ee, bajaajkun ilan bajaajkii hoob ardi qiime alal qiime hoob wal usii dara walbo ilan ee, daqliga idaya arda wal haka korodhay saas daraadee macnaha een ee, kulley eedeeda macnaha aan- aan ka qanacsanaa magaalada baydhabo ayaa kumid ee magaalooyinka dalka ee sidii eedka lanku isticmaalo bajaajta isbedelkun iyo waliba uusa ka dhigan yahay inuusa saameyn kuweeldhada doono bulshada ku nool magaalada baydhaba maxamed cabdiraxmaan cali raadiyo baydhaba magaalada baydhabo waayahay dhinii kaleed maamulka iskuulka kaafiye ayaa codsiyin diri mas-uuliyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya sida faahfaahinta warku musiniinka fiiriyow saciid maxamed nuur cabdiladhiif maxamuud xuseen oo ah maamulka iskuulka kaafiye yawayba use sheegay in maalin gaare oo dhiirigelinaya uun sameeyi doonaan gabarta kaalinta koowaad aan galay imtixaanka dugsiga dhexe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kaas oo yaqaadasa wasaaradda walbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya gabartaas oo ku mid haytay ardayda wala kubardaasi iskuulka kaafiye ee magaalada baydhabo maamulaha iskuulka kaafiye cabdiladhiif yawayba use codsi andiray mas-uuliyiinta degmada baydhabo waalidiinta iyo bulshada qeybaheeda shalgadiisan isagoo sheegay in yoonu ku qayb qaadan dhiirigelinta lan sameeyi doona maryan oo hayti ardayda kaalinta koowaad angali dugsiga dhexe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya anigoo ah maamulaha iskuulka kaafiye maanta waxaan rabaa inaan farxadda iyo damaashaadka ay marayaan ardayda iskuulka kaafiye dhiganaya iyo waalidiinta iskuulkan ay ilmaha u dhigtaan la qaybsada farxaddana aan ka mid noqdo Ee, dhammaan bulshada ee baydhabo ku noolna aan u sheegay in iskuulkaas iyo ardadiisa farxadda ay qaybsanayaan ee bulshada inteeda kale ee ilmaha iskuulka ay u dhiganayaan inay nala qaybsadaan waxaa kaloon ka codsanaynaa ee, maadaama degmadan ay gabadhan usoo gashay kaalinta goobaad ay usoo gashay ee, guddoomiyaha ee, degmada in aad maxaa la yidhaahdaa nagala soo qaybgala dhiirigelinta gabadhan iyo dhammaan mas-uuliyiinta ee degmada koonf- ee degmada baydhaba hadalka maamulka iskuulka kaafi ee magaalada baydhabo yowayba ha keeday iyadoo maalinta beryey ah maryan lan sameeyi doona xaflad laka dhiirigeliyow maryan oo hayti ardayada kaalinta koowaad angali dugsiga dhexe ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya
waayahay eedeeda aan umahadsanyay saciid sabriye dhinihii kale ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen rooble ayaa weliba uu soo mardhow ay tiimbahay ku beheer oo garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho uu soona kasii jeeda dalka kenya sida faahfaahinta warku musiniinka fiiryow cabdulaahi xidig
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo goordhowayti ku ambibaxay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho soona kasii jeeda dalka kenya booqashada ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ee dalka kenya ayaa la xiriirta sidii linsii xoojin lahay xiriirka lamada dalan dhexeeya soomaaliya iyo kenya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ee lakuwada news magaalada xeebta kataalla ee mombasa uuse kala kulama madaxweynaha dalkaas kenya uhuru kenyaata arrimahan ka weyn iyo madaxda lamaada dal soomaaliya kenya kuwada hadala doonaan iyo weliba kumid aha roojinta faragelinta arrimaha gudaha soomaaliya socdaalka iyo dalkugalka fiisa iska dheelitirka ganacsiga lamaada dal iyo qodobo kale iyo in si buuxda ridanka nagada xiriirka lamaada dal ku shaqeeyowka lamaada dan ee soomaaliya iyo kenya ku-gudubowka midmidowga siyaasadeed ee dhexeeya soomaaliya iyo kenya intaas qodobo ayana kuwada hadala doonaan sanadkii hore soomaaliya ayaa xiriirkan jarti dhigshay kenya kureed markiya markaaska eedaytiiniya faragelin iyo kahayta aramoosha gudaha welibase xiriirka diblomaasiyeed lahanagay lama bil ku hore markiya dhexdhexaadiyay dowladda qatar wasiirka arrimaha banaanka kenya rachel omama ayaa booqasho ka koytay siyadii bilan dalka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimadda ee muqdisho iyadoo la kulantay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo dhishe soomaaliya maxamed cabdirasaaq maxmuud weliba nasir rasmi ah xaragga lankugooyey dhismaha cusub ee safaaradda kenya ka furatay magaalada caasimadda ee muqdisho
ciidan maasinye cabdulaahi xidig dhinihii kaleed wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya ayaa weliba warbixintii maalinlaha ee xoogto fayraska corona ayaa ka sheegtay in la diiwaangeliyey lixdan iyo afar xaaladood oo cusub ah oo cudurka covid nineteen labaatan afartii saac ee laha dhaafay siyeed qof yaana laga sheegay in warbixinta ee, warbixinta iniyoon dhimdan cudurkan welibaana kofiya watay labaatan iyo afar qof ah wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya marwe fawsiye abikar nuur iyo waliba ayaa caddaaytay in xaaladda cusub la diiwaangeliyey gobolka laku diiwaangeliyey gobolka banaadir konton iyo shan een, xaaladood ama een, qof oo xanuunka covid nneteen qaba iyo puntland oo sagaal qof ee, eh meelo soddon afar kumid ee bukaanada city la xaqiijiyey iniyo megaleying meelo soddon kalen iyo bilaangaying tirada xaaladaha ee xaaladaha covid nneteen ee dalka ku diiwaangeliyaya waliba ayay deertay tumishan kun sagaal boqol labaatan iyo sagaal walibana ku fiicwaday todob kun todoba boqol iyo sideetan iyo sideed qof guud ahaan waliba aan dhimatay si- sideed boqol konton iyo sideed qof oo cudurka saytiisu saameeyey marwe fawsiye abikar eh, nuur iyo waliba bulshadu ku codsatay iniyo qaadan talooyinka caafimaad ee laku helo khubarada caafimaadka ee ka takhasusay iyo wacyigelinta kale ee bulshada si lan ogaysiiyo khatarta cudurkan uuse dalka kasheeno kora maadaama uuse markaleed usahakanagadi eena markale usahanagadii halista covid nneteen iyo ona ee, dadaaladan eena qaada eeno iyo ona ka dadaalahayaan qaadashada tadaalka cudurkan dhinii kaleed gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil iyo weliba geeka magacaabay guddiga qabashada doorashada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee qeybta kokoesa deegaanada puntland xubnaha guddiga oo ka kooban shan xubnood oo keliya ayaa weliba lix- lanxil saaray qabashada doorashada tumiku xubnood ee puntland iyo kaleta xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubnoon la magacaabiya weliba iyo shalayina gudoomiye axmed jaamac cabdulle sharmaarke cali cilmi cabdiraxmaan jaabir samata cabdirasaaq maxamed saaha cabdiqani nuur faarax soo kaleed gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland cabdirashiid yuusuf jibriil iyo weliba ka dhawaaqay ini timikowta bilatan ee nawnaka jarna iyo kabeeganta maalinta arbaada waana ero ero kabeeganta maalinta arbaada iyo dhiyaasa doorashada xildhibaanada aqalka sare qeybta kukuheesa maamul goboleedka puntland maamul goboleedka puntland ayaa weliba nagaday maamul goboleedka saddexaad ee qodow doorashada xildhibaanada aqalka sare welibaana horay doorashadan bilaabeen maamulada jubbaland iyo koonfur galbeeda dhinii kaleed liiska musharaxiinta aqalka sare ee howsaagudbi madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa inta badan ka muuqdan dadku cusub aqalka sare iyo oona la bedelay dhammaan eena senataradii afartii sane ee laha dhaafay marka lanfiri lama xubno marka la kureebero ma lama xubnooda walibana kumid nagaday dadka liiska lakuwaay senatar cumar cabdirashiid cali sharmaarke oo ahay ra-iisul wasaarihii hore iyo senatar cabdirasaaq juurile mas-uuliyiintan yaa waliba kumid ee wasiiru dowlaha maaliyadda maxamuud xayir ibraahim oo boostii la ka bedeliyey dhinaga saami qaybsiga beelaha cabdisamed abwaan oo gudoom ee gudoomiyaha gobolka bari la taliyaha amniga qaranka cabdi muuse xe- oo cabdi saciid muuse oo xildhibaan sharaxan yaa waliba uu siina la jeeyey kursiga aqalka sare walibana uusan sharaxnya maxamed cali yuusuf ee gaagaaba oo iyo een, isku jifayin diniga ee d- madaxweynaha ee maamul goboleedka puntland deniya weliba musharaxiinta ha ka daray wasiir ku tirsan dowlad goboleedyey oo koy oo sukumid yaro wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi cali xirsi timcade iyo een bilaan owsero bilaan andoodaas iniyo helan ee qoondada haweenka gudoomiyaha gobolka bari cabdisamed yuusuf maxamed abwaan iyo weliba uusan tartama doonay kursiga shanaad ee musharaxiinta senatarada aqalka sare welibaana la tartamaya ismaaciil mire muumin dhinii kaleed waliba xalay roob xoogan iyo kuquwadana guud ahaan magaalada hargeysa ee caasimada somalilan welibana roobka ku dhaladay khasaare dhaawac iyo burbur eena hantiyadeeda ciidanka eena caasimada hargeysa iyo weliba gaar ahaan qeybta dabdamiska xalay oo sameeyeen howlgallo dad iyo hanti fara badan laka badbaadiyay kuriyad markii roob iyo nagadeen haano biyo badan wadada warbixinaha kubaahiyay ciidamada dabdamiska somalilan weliba laka sheegay in howlgalkiiyo ka badbaadiyeen hantidii iyo dad fara badan ee biyo qaado fadeen een guud ahaan howlgallada iyo ciidamada dabdamiskiyo aan ku gurmudeen ilaa iyo haddii waliba la sheegahay inay waldhimasho anjarna walibaan ilaa iyo haddii ciidanka dabdamiska somalilan iyo wadana gurmudka sayti anka dambeyntii taliyaha ciidamada dabdamiska somalilan iyo waliba uusan ka baaqay bulshada iniyo uns- iniyo sameeyaan taxadir dheeraad ah xilliyada roobabka sidoo kale inay ku dheeradan dooxyada een ee, boholo iyo biyimareenada iyo xaalad kasta oo een ero een xargaha korontada ama fiilooyinka korontada dhinii kaleed wararka laku helahay dalka koonfur africa ayaa weliba sheegahayeen inay ciidamada booliska dalkaasi tiiyo m- ee miidka muwaadin soomaaliyeed iyo ku heleen xeebta een qeybta dambe ee ama dhabarka dambe ee khayelitsha een iyo een emblain oo ka taala magaalada cape town taliyaha booliska deegaanada khayelitsha een kabtan suleymaan ayaa weliba uuse sheegay in dilka muwaadinka soomaaliyeed lan adeegsaday mint- een toora een islamarkaasi tin iyo meydka iyo ku wareejiyeen cabdiqaadir een karakuus oo ee madaxa ee madaxa bulshada soomaalida ee deegaankasi soo kaleed waliba uuse sheegay in ciidamada booliska deegaanka ee khaylitsha ee nag- magaalada cape town iyo baaritaano ka hayaan dadkii ku dambeeyey dilka sababta een iyo sababta ku dambeeytay dilka muwaadinka soomaaliyeed dalka koonfur africa ayaa weliba kusugan n soomaali fara badan welibana inta badan soomaalida lankujeysiday dhibaatooyinka ku mid yihiin dil dhaawac iyo n boob n hantiyada oo lakala kahow dhugunsadayaal weliba isin dhugunsada haytana warkada hornimo ee warbaahinta raadiyo baydhabo haatan akhbaaraadka banaanka madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin iyo weliba uuse hadalka sheegay kulun iyo xubnaha golaha ammaanka iyo xalay ku weeladeen khatarta burcadbadeeda iyo sidii caalamka iyo in isku kaalad lahaayeen iniyo xalan helaan qarantaasayt kulunkan oo kudhihi qaabka fogaan aragga iyo maqalka iyo muuqaalka ayaa weliba uusoo gudoomiyay ra-iisul wasaaraha dalka hindiya narendra modi oona hindiya uuse gudoomiye kuweta tumii shanta xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobey bilatan agoste madaxweynaha ruushka ayaa weliba uusoo kabooriyay golaha ammaanka ee qaramada midoobey in la sameeyo qaab dhismeed cusub oo lakala dagaalamo dembiyada badaha iyo oona la waafajiyo axdigii ama heshiiskii qaramada midoobey indexna kaaseytii oo si toose lankala magaca lankalama caamilo doono la dagaalanka dembiyada badaha ee kudhiyo gobol gobolada shil duwan valadimir putin ayaa weliba kale uuse tilmaamay iniyo kororeen falalka kudhiyow badaha iyo xaaladaha afduubka iyo oona ta dhowr wadan an awooda korna inay la dagaalamaan dembiyada saytius oona kala gudubi dalalka burcadbadeedka iyo kooxaha argagixisada weliba nuuse hadalkaa saytius ka eray kulankaa sayti dhini kaleed khudbadda madaxweynaha ruushka uu sukajeediyay kulanka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobey weliba uusan ku hadalay ama ka hadal qaaday in isdalje yusufadaay inii la dhisay iskaashi miro dhale oo taageero ama taageero kujeysadow ammaanka badweynta hindiya gacanka bershiya gacanka guinea ee badweynta atlantic ocean melasiti oo laka argow iniyo ku kororahayaan dhaca badaha iyo afduubka weliba uusan taasaytii ka daray in uusa daljay ee door biliran ku qaada doona dhaqdhaqaaqyada arrintaasaytii gudaha nro gudaha qaramada midoobey iyo galbeedka oo iyo ka jiraan kooxaha isku xirka ee burcadbadeedka qoleystada xeebaha soomaaliya iyo mad madal goboleedka ururka dalalka bariga asia ee asian iyo shirkadda dalalka bariga ee qaaradda asia dhugunsadayaal warkii duhurnimo iyo antaninka dhan warka walibaasina dareeriyaano maxamed yareed inaga farsamo saaxiibkay borow ahay war ku malraninadantin reedunka kulumana sidaas iyo ammaano allah